mahadsanti yihiin xaaladaha waa fiican yihiin si wanaagsan ay u socdaan waa la socotaan dhulkan hadde halgan weyn oo jihaad ah ayaa ka socda oo argagixisada iyo khawaarijta dhulkan dadka jooga kusoo duushay ay isaga maaragtay saarayaan oo dhulkooda uga saaranayaan xalay wakti dambe waxaa soo gaaray taliyaha xoogga iyo wasiirka kaashaandhigga horena xildhibaan saadir iyo aniga iyo saraakiil ciidanka xoogga ka tirsan aa u joognay oo runtii garab istaag u muujinaynay dadka shacabka ah ee dhulkaan deganay abaabulay la dagaalamaya cadowgaas khawaarijta ah iyo qaybaha kale ee ciidamada qaranka iyo ciidamada galmudug maaragtay garab siinaya markaa si wanaagsan ayayna hawsha u socotaa waa gartay wasiir maalmihii ugu dambeeyey ciidanku waxay wadeen howlgallo kala duwan ayagoo taageero ka helayay kuwa deegaanka marka ma jiraan dhaqaaq intii hore dhaafsiisan oo ciidanku ay dhaqaaqeen mase weli difaaciyadeedii ku jiraan de runtii waa ogtahay laba maalin ka hor in halkan howlgallo ballaaran oo ilaa iyo kow iyo toban guulo looga saaray argagixisada iyo khawaarijta dhul gaaraya ilaa toddobaatan kilomitr muxuu ahaa marka goobihii xaqiijintoodii amnigoodii iyo sugistoodii iyo u diyaargarowga wejiyada kale ayaa maaragtay socdaa si wanaagsan ayayna hawsha u socotaa maaragtay waana waana wanaagsan tahay marka hadda waa og tahay oo dhulkaas waa dhul ballaaran marka la xoreeyo in la xasiliyo u baahan yahay xasilintaas iyo maaragtay dhamaystirka ayaa maaragtay socda hawshuna waa hawl soconaysa inta maaragtay khawaarijta laga sifaynayo dhulkan iyo guud ahaan dalka soomaaliyeed insha allahu tacaala waa gartay wasiir adiga iyo xildhibaan saabir waxaad ku sugan tihiin qaybo ka mid a gobolka galgaduud howlgallo ayaana ka socda dhankaas iyo deegaanada hoostaga baxdo soo gaaritaankiina wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka howlihii aada wadeen maxay ku kordhinaysaa runtii wax weyn ayay ku kordhinaysaa hadda waa og tahay guud ahaan hogaanka xoreynta maaragtay dalka looga xoreynayo nimanka argixisada hogaankiisa waxaa iskale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa iskale marka wasiirka iyo taliyo waa dadkii mas-uuliyaddaas maaragta lahaa dadka shacabka ah ee deegaanadan joogaahina maaragtay iyaguna dee dadkaas maaragta lasoo weeraray oo sharafkooda iyo naftooda iyo diinkooda difaacanaya waaye iyaduna si maaragtay wanaagsan ay u socotaa marka imaajinkooda wuxuu kusoo kordhinayaa dhiirigelin wuxuu kusoo kordhinayaa qorshayn wuxuu kusoo kordhinayaa abaabul iyo xoojinta in muxuu ahaa wax alle wixii halkaa looga baahan yahay ay ay maaragtay fududeeyaan oo ay ka geystaan marka diiga cusub ay kushubaysaa runtii hawshii hore u socotay ayayna u tahay dadadgelin iyo iyo kaada markaan ka gudubno xaaladaha iyo dagaalada jira ciidanka dib u xoreynta la magac baxay ee deegaanka ee ka howlgelaya gobollo badan oo dalka ah waxaa jirtay hadal ka soo yeeray xildhibaan ka tirsan dowladda kenya uu ku sheegay waa ninka la yidhaahdo faarax macalin in dowladda soomaaliya ay qabiilo gaara hubeynayso marka haddii aad tihiin matalaaddii galmudug maxaad uga jawaabaysaan runtii horta waa ka xunnahay marka koowaad in qof weyn oo maaragtay mas-uuliyad sheeganaya oo isku arkay inuu qof dadka soomaaliyeed xurme ku dhex la yahay in uu dhaleeceeyo oo uu maaragtay isku dayo inuu niyad jebiyo qof soomaaliyeed oo abaaraysan oo noloshiisa isagoo la tacaalaya cadow argagixisaha intay kusoo duuleen muxuu ahaa ceelkii biyaha uu ka cabayay ay ka duliyeen oo ay ka baabiiyeen oo taleefonkii yaraa oo lacagta loogu tuurayay si aan maaragtay uuna waxu gadanin ay isgaarsiintii uga dumiyeen oo naftiisa ay usoo weerareen oo xoolii abaaraysna ay ka dhaceen ninka aaminsan maxaa loo garab siinayaa ama loo taageerayaa ninkaasee raba inuu su-aal geliyo darajo kasta uu wato iyo magac kasta uu wato inuu khawaarij yahay ayaanu aqoonsan nahay inuu al-shabaab yahaanu aqoonsan nahay wax intaas ka duwan oonu aqoonsan nahay ma jirto sababtoo ah dad soomaaliyeed yani annagaa dhulkan joogna annagaa fahamsan duruubta ka jirta dadkii aada aragtay ee al-shabaab ay miinooyinka ku laayeen ee noloshoodii asaasigaada u diideen iyagoo dhibaataysan in la garab istaago waxa aan ahayn oo furaay oo la samayn lahaa maxay tahay marka nuucyada iyo kalarada al-shabaab ayaa ninkaa iyo waxa lamidka ka mid yihiin waana maaragtay runtii nasiib daro in dad noocaas oo magaalooyin jooga oo meelo nidaam ka jira jooga ay si bareer ah u taageeraan argagixisada marka wax uu ka duwan yahay ma jirto muxuu ahaa khawaarijtaas maaragtay lala dagaalamayo wuuna difaaci karaa afayana wuu noqon karaa haddii isaga uu doorto laakiin annaga wax xurmaa iyo wax karaamaa iyo wax qiimayna oo hadalkiisu meeshaan uu ka leeyahay ma jirto dowladda soomaaliyeedna mas-uuliyaddeeda way taqaanaa waa gudanaysaa dadka soomaaliyeedna waa yaqaanaan duruufo markay lasoo gudgoonaadaan inay maaragta sameeyaan waxa uu ka hadlaya iyo dadka uu ka hadlayahay waa meesha muxuu ahaa dowladnimada soomaaliyeed loogu taageerada badan yahay oo loogu jacaylka badan yahay howlgalka halkan ka socda waa howlgal saraakiisha ciidanka soomaaliyeed ay hogaamiyaan oo iyagu ay hagaan dadkaa soomaaliyeedna qof la warcadow ay haysta ee maaragtay inay iska celiyaan rabaahe rasaasi si aan isaga dido ama garab istaag intaas horta wax ka duwana meeshaan kama jiraan midda labaad marin hagaabinta weyne waxay tahay xaggee joogaan dadka la hubeeyey oo dawladdu hubka siisay xaggee xaggee ku sugan yihiin dadkan annaga joogna waa dad iyagu hubkooda haysta dabcan waxaan u joognaa inaan garab istaagno waanaba aaminsanahay haddiiba ay dawladdu awoodi laheyd inay dadkeeda waxay u baahan yihiin oo dhan ay siiso runtii duruufaha jiraan baan u saamaxaynine inay siisaa sax ah waana meel kasta oo dad soomaaliyeed ay khawaarijta ku dhama ku dhibaataynaysa xaq ay leeyihiin in ay helaan marka warkoo kooban waxay tahay qof kasta oo kasoo horjeesta halgankan macnaheedu waxa waaye wuxuu kasoo jeedaa safka dhinaca kale khawaarijta wax xurmaa oo iyaga ka duwana ma laha waa gartay gabagabadii marka wasiir dadkii ka barakacay deegaanada howlgallada ay ka socdaan ee daadsan inta udhexaysa cadaado iyo maarsamage iyo sidoo kale godin laba iyo cadaado maxaa uga qorshaysan dowladda runtii horta waxaa socdaa laba meeshaan hawsha dagaalkuna waa socotaa hawsha gurmiskuna wuu socdaa waa sidaas saad sheegtay dad aada u tiro badan oo barakac ah oo isugu jira dad markii horeba abaartii ku caysoobay iyo kuwo nimanka khawaarijta ay xoolahoodii dhaceen iyo in yar oo wixii ay haysteen lasoo cararay oo maaragtay dhulkii ay ku noolaayeen ay kasoo barakaciyeen dad badan oo sidaas ah ayaa jira marka gurmad gudaha ah oo dadku iyago ay isku samaynayaanna waa socdaa ka dawladdana waad ogtahay oo hay-adda maaraynta musiibooyinku halkan inkastoo uusan badnayn gargaarna waa soo gaarsiisay waana ukhayla dhaamisay marka wax alla wixii la awoodo maaragtay gargaara waa waa socdaana dawladdu waa wadaa dadkuna runtii ayagu mid ay wataanina si fiicanay u socotaa gacanna waa ku dagaalamayaan gacanna waa isugu gurmanayaan insha allah waana guuleysanayaan ugu dambeyn marka wasiir ilaa iyo goorme ayaa idiin qorshaysan inaad ku sugnaataan gobolada deegaanada ka tirsan gobolka galgaduud adiga iyo xildhibaan saabir nuur shuuriye runtii aniga xildhibaanka haddii ilaahay uu yidhaahdo iyo dadka kale halkaa jooga waxaan u nimid shaqadii aan u nimid inta ay taagan tahay deegaanadan waan joogaynaa shaqada aan u nimid waa inaan dadka halkaan ku nool garab istaagno ku garab istaagno inay cadowga gargaxsada iska xoreeyaan inta ay iska xoreynayaanna waana la joogaynaa safka horeanan kula jiraynaa waana la soconaynaa inta naftu nagu jirto muxuu ahaa marka yani inta su-aasha jawaabteedu waxay tahay inta halkaana lakaga baahan yahay oo dadkeenu ay gurmad iyo garab istaag u baahan yihiin waa garab taagnaanaynaa insha allah